isreebreebka doorashada hore ee primary electionska loo yaqaano ee dalkan maraykanka ka dhacda ayaa xisbiga dimuqraadiga xalay waxaa gobolka minnesota kusoo baxday oo ku guulaysatay ilhaan cumar oo horey uga mid ahayd aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ilhaan ayaa waxa ay doorashadaasi ka heshay konton iyo sagaal cod iyo waa konton iyo sagaal kun oo cod saddex boqol labaatan iyo labo oo u dhiganta afartan iyo sideed dhibic hal boqolkiiba sida natiijada markii dambe lasoo dhejiyey waxaa sidoo kaleeto lix qof oo soomaali ah oo iyaguna tartamay ka mid ahayd gabdhaha iyaduna soo baxday mid ka mid ah gabdhaha soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo usoo baxday mid ka mida kuraasta golaha deegaanka aad baad mahadsantahay sidaad u sheegtay zahraay waxaa guula ka keenay gabdho soomaaliyeed si guud gabdhihii soomaalida guulaystay iyo wiilashii kale ayaguna tartanka ka qayb galay waxaa nooga warramayo khadka si toosa telefoonka ugu jira sidaan hore u sheegay wariyaha v o ed ee gobolka minnesota maxamuud masaxde maxamuud soo dhowow bal si guud doorashada iyo cidda guulaysatay
aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan sandheere doorashada dadka soomaaliyeed ee tartamayey ee caawa guulaystay waxay kale yihiin ilhaan cumar oo ku guulaysatay golaha congresska ee dalkan maraykanka kursigii uu baneeyey keith allison sidoo kale waxaa iyadu markii ugu horreysay guulaysatay hodan xasan oo u tartamaysa iyaduna golaha deegaan golaha congresska ee gobolka minnesota waxa ay la tartamaysay hodan laba qof oo kale oo soomaali ah iyada ayaa caawa guulaysatay oo soo baxday sidoo kale waxaa xusid mudan maxamedow in goor dhow la shaaciyey inuu guulaystay maxamuud nuur oo isagu marar aad u fara badan u tartamay kuraasi kala gedisan oo gobolka minnesota maxamuud waxa uu ku guulaystay kursigii ilhaan ay banaysay sidaasi caawa gobolka minnesota soomaalida doorashada ku guulaysatay waxa ay noqdeen saddex qofood laba wiil iyo gabar laba gabdhood iyo wiil baa soo baxay marka ummadda soomaaliyeed aad bay u faraxsan yihiin dabcan waxaan ka yaqiylada hadda aad maqlaysana waxaan la joogaa meesha ay joogaan taageerayaasha hodan xasan oo iyagu guulaystay aadna u faraxsan waan gartay waxaa isaguna guulaystay oonu ka aragnay shaashadaha iyo websaytyada ka warramay natiijooyinka keith ellison oo ah ninkii baneeyey kursiga ay maanta ku guulaysatay ilhaan cumar wuxuu u tartamayey attorney generaalka amaba xeerlaaliyaha guud ee gobolka minnesota bal warkiisa nasi
keith ellison dabcan siyaasadda gobolka minnesota nin caan ka ah buu ahaa muddo labiiyo toban sanaha golaha congresska dalka maraykanku ahaa nin wuxuu ahaa marka laga yimaado muslimnimadiisa ka sokow dadka soomaaliyeed ee gobolka minnesota si aad iyo aada ugu dhow dareen saaxiibtinimo uu kala dhexeeyey islamarkaasina soomaalida maanta codaynaysay aad iyo aad bay ugu soo baxeen inay kid alisan u codeeyaan xilkan uu u tartamay ee ku guulaystay oo ah xeelaliyaha guud ee gobolka minnesota dabcan waa meel dadka muslimiinta ay dabcan ay aada ugu faraxsan yihiin in uu qofka muslin ay ku guulaysto islamarkaasina markay timaado islaamofobiyada iyo waxyaabahan la yidhaahdo islaam nacaybka maadaama antony general nin oo xeer ilaaliyo guud oo muslin uu joogo halkaasi waxaad moodaa cirbad ama qodax ku taagnayd dadka muslimiinta inay meesha ka baxayso marka guushan keith allison uu guulaystay dabcan keliya isaga ma ahan guushiisa laakiin dadka madowgaha gobolkan degan iyo dadka soomaalida dadka muslimiinta ah waxay lagu tilmaamaya inay taa guul soo yatay waan gartay waxaa xusid mudan inaan dhegeystayaasha xusuusino in tartankani uu ahaa kii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo ay sugayaan inay la tartamaan dadka ka soo baxa xisbiga jamhuuriga marka la gaadho bisha november maxamuud waan kugu soo noqon doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay haatanna waraysi uu maxamuud mascade la yeeshay ilhaan cumar oo ku guulaysatay kursiga dimuqraadiga ee kongresska maraykanka oo booskii uu baneeyey keith ellison hase yeeshee sugi doonta doorashada bisha november maxamuud ayaa ilhaan waraystay waxaana uma ugu horreyn weydiiyey dareenkeeda ku aadan guushii caawa waa guul taariikhi ah waxaan aad iyo aadaan u faraxsanahay waa guul usoo hoyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono annagoo dhan aadaan u faraxsannahay waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxaddaanayti iyo guushaan kulligeenno soo wada hooyata maxaad u aanaynaysaa ama guushan inaad gaarto maxaa ku suurageliyay guushaan inaan gaarnay waxaa noo suurtageliyey in aan maxaa la dhahaa ii sheeg dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqaynay in aan districtiga oo dhan codkeenna gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saamaynta ay yeelan doonto guusheenna waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka
congressional district six five degan in ay nagu raaceen oo maanta guul noo soo hoyeen ilhan waxaad doorashada ku soo aadaysaa xilli waddankan maraykanka islaamofobia ay ka jirto ama islaan nacayb aad u fara badan adigana waa lagu doortay fariinta ay doorashadaadu diraysa maxay tahay fariinta doorashadeeda ay diraysa waxay tahay in dadka ay aaminaan haddii aan dadaalno oo aan shaqayno oo annaga aan is-aaminno oo aan aaminno in maxaa la dhahaa isha guul aan gaari karno oo hal dhinacaan kasoo wada jeesan karno in dadka nacaybka ama xumaanta ka shaqaynayo aan ka guulaysanayno waxaad tahay qof waddankan qaxootinimo ku yimid muslin ah islamarkaasina dumar ah haddana maxay noqonaysaa baad isleedahay dadka aragtida donald trump qabay oo kale guushaadu maxay ku tahay wallaahi guushayda iyaga waxay naxdinay u tahay ma u malaynayo weligood inay filanayeen wakhtigaan hadeertaan aan ku jirno in district oo districtigaygoo kaleeta ah ama dad anigoo kaleeta in dhiiragelin ay ku jiri karto oo ay u tartami karaan jagada aan u tartamay ama ay rayn karaan marka waxaan filayaa in ay message fiican ay u dirayso ay dhehayso america annagoo dhan waan wada leenahay dadka maraykanka ku noolneh waxay u badan yihiin dad aaminsan in dadka oo dhan wadankanayta ay wada leeyihiin oo annaga aan danaynayno in aan helno dad ka shaqaynayo sharciyo iyo arrimo wax fiican annaga noo taraayo ilhan ugu dambayntii waxaad ii sheegtaa washington haddaad tagto maxaa kuu qorshaysan insha allah horta koodii hadeertaan inaan ka shaqayno waayo november sidii aan ku rayn lahayn laakiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay uu fursaddaad saytina siiyo oo november aan rayno in aan ka shaqayno agenda oo ku salaysan in dadka oo dhan waxqabad loo qabto in cadaaladda laga shaqeeyo in sharciyo aan hirgelinno oo dadkao dhan wax u taraayo
taasi waxayd ilhaan cumar oo ku guulaysatay kursiga xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska maraykanka waxaa hadda khadka telefoonka mar kale si toos ugu jira oon minneabolis ugu noqonaynaa waryaheena maxamuud masacadde oo jooga goobtii lagaga dhawaaqay natiijada hodan xasan oo iyadana ku guulaysatay kursiga lixdan iyo labo e oo noqonaya xubin ka mid a koongareeska gobolka minnesota maxamuud soo dhowow marka hore bal hodan iyo xarunteedii amaba heer quararkeedii laga dhawaaqay natiijadaad joogtaa maxaad inoo haysaa
aad baad umahadsan tahay maxamed xasan mar kale halkan aan ku suganahay waa meesha ay joogeen taageerayaasha hodan xasan oo sida aad sheegtay ka mid noqotay golaha ka mid noqon doonta golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota dabcan soomaalidu waxa ay leeyihiin hadda haddii gabadhii meesha nooga baxday ilhaan cumar haddana gabar kale ayaa noo tegayso dabcan dadku sida ayay ku dhawaaqayeen waxaa hadda dhinacayga joogta hodan xasan oo iyadu aada u faraxsan islamarkaasina guulaysatay iyada aan jeclaha markauaan weydiiyo siday u aragto dareenkeeda iyo gushan hodan bal marka hore waan ogahay waxaad soo gashay soomaaliya la tartamaysay iyo dad kale oo iyo waxaad ahaydeen dad kor gaaraya ilaa lix qofood bal iga waran marka hore guushaada waxay kaaga dhigantaa wallaahi mascadan waa mahadsan tahay adiga iyo v o edaba guushani wallahi waa guul mataqaanaa historic ah waa waxay ku tusaysaa in dadaalaaba gaara dadaal badan iyo juhdi badan baan soo gelinay caawa marka farxad weyn bay ii tahay aniga iyo dadkii ila shaqaynayay iyo dadkii itaageerayay iyo dadkii ii codeeyey intaba inaan aan kursigan ku guulaysanay maxaa idin suurageliyey kooxdaada kula shaqaynaysay adiguba inaad guulaysataan oo aad kusoo baxdaan kursigan waxaa noo suurageliyey wakti fara badan oon arrintan gelinay ummadda soomaaliyeed ee xaafadda degan iyo ummadda kale ajanabiga xaafadda deganba inaan albaab walba garaacno inaan qof walba la hadalno saacad ka hor intaan unsan dhammaanin doorashadu albaabaan garaacaynay habeen iyo maalinma aanan ka daalin aniga iyo dadka iyo taageerayaashayda ah inaan albaab garaacno inaan teleefon wacno qof walba inaan aan aan aan isku dayno inaan aan engage garayno hodan dabcan qofku uu tartamayo waxbaa amaankiisa ka guuxaya ama waxbaa ku keena inuu tartamo si wax uga qabto qorshahaagu muxuu yahay qorshahayga aniga wuxuu yahay horteeda in inaan kursigan kusoo baxo iyo did-iilad ay u tahay dad fara badan oo oo oo soomaaliyeed oo weliba dumarka soomaaliyeed did-iilo badan bay u tahay ama meelta ha joogaan ama adduunka dhan ha joogaan qorshaha ugu weynay ee aniga waxay ii tahay xaddani dadka ku dhaqan dhibaatooyin fara badan baa ka haysta guryaha waxbarashada caafimaadka iyo immigrationka intaasiba inaan ka shaqeeyo oon dadka isu soo dhaweeyo soomaalida iyo dadka soomaalida midnimo dhexdeeda aan dhigo dadka kale ee la deganahayna daris wanaag iyo iswalaashi iyo iskutashi iyo isla shaqaysi odan waxaa jirta in kursigaad ku tartamaysay laba qofood oo kaloo soomaaliya oo ay kugula tartamayeen soomaaliduna waxay lahaayeen waxaa dhacaysa soomaalidu hadday iska isla tartamto ama iska soo horjeesato inay halkaasi codod badan ku weynayaan dareenkii noocaasaa dadkii qabay guushaada maxay ka badashay anigu markii ugu horeysayba dareenkaas dadka kasoo horjeeda baan ahaa oo waxaan aaminsanaa inuu yahay tani wax wanaagsan oo dadka tusayso inaan xaafadda degan nahay inaan dadka kamid nahay xaafadda degan soomaali haddaan nahay in aan siyaasada usoo bislaanayno oon fahmayno haddana waxay kutusaysaa in anagoo saddex qof oo soomaaliya isla orodnay doorasho wanaagsan oo si walaaltinimo ah oo cadowtinimo lahayn baan aan orodnay in waxay kutusaysaa aan dadka lalala mataqaanaa la dhiirigeliyo oo la kicin karo dadka dadkuna inta badan waxay ku codeeyaan because dad badan baa ordayay aad baad umaqsan tahay maxamed xasan taasi waxay ahayd hodan xasan oo iigu waramaysay goobta ay joogeen taageerayaashooda ay ku guulaysatay waxaa xusid mudan maxamedow in guushan ay tahay xisbiga laakiin doorashada november ay mar kale hodan tartami doonto laakiin sida caadada kuraastan kusoo baxday ama iyada ama maxamed cumar waa kuraas ay dimuqraadigu leeyihiin deegaankaasina waxaa kusoo baxa qof kaliya marka dabcan waxay u eg tahay golayaasha loo magaca golayaasha loo doortay ay tegi doonaan waa hagaag aad baad umahadsan tahay maxamuud mascadde ayuu kaasi ahaa oo si tooso ah uga jiray khadka halkaa laga shaacinaya guusha hodan xasan oo ka mid ahayd musharaxiintii caawa soo baxay ee iyagu doorashada isreebka ah ee ka dhacda gobolka minnesora usoo baxay xisbiga dimuqraadiga bal maxamed maxay noo xiga zahray guushani waxay uga dhigan tahay dabcan maxamuud baa si fiican u sharxay hase yeeshee dhegeystayaal hadda waxaan idiin soo gudbinayaa warbixin ay zaare cabdi ka diyaarisay guushan iyo sida ay dadka soomaalidu ku gaadheen iyo waxa ay uga dhigan tahay warbixintiina waa tan isreebreebka doorasho ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka ee gobolka minnesota waxa ay noqotay arrin si weyn soomaalida ay uga dhex muuqanaysay waayadanba waxaase bulshada soomaalida oo dhaqaale ahaan deegaan ahaan iyo siyaasad ahaanba haatan si weyn looga dhex daawan karo gobolka ay xalay mar qura indhahoodu qabteen lix musharax oo ilhaan cumar oo iyadu usoo baxday kursiga xisbiga dimuqraadiga ee aqalka koongareeska doorashada isreebreebka ah xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ay kasoo dhex muuqan ilhaan oo horay usoo noqotay xubin ka mida aqalka wakiilada gobolka minnesota waxaa guusheeda xisbiga dhexdiisa ay xalay ka dhigan tahay halkii ugu sarreysay oo doorasho soomaalida gobolkaasi ah uu qof ugu soo baxo taasi oo uu ku doonayo in uu waddada ugu sii qaado aqalka sharci dejinta ee dalkan maraykanka ee koongareeska loogu yeero sidoo kale waxaa xusid mudan in jamaal cabdulaahi oo ah nin dhallinyaro soomaaliyeed oo aqoon-yahan ah kana mid ahaa musharaxiintii la tartamay ilhaan cumar inuu soo galay kaalin afraad taasi oo ka dhigaysa in soomaalidu ay si weyn ugu cadcadaayeen kursigaasi aqalka koongareyska in lix qof oo soomaali ah ay wada tartamaan xilal kala gedisanna ay u tartamaan oo kuraas aqalada hoose iyo kuwa sare ahba waxay arrinkaasi u muuqataa in soomaalida oo ah dad soo galooti ah intooda badan oo la sheega in ay tiro iyo taya ahaanba ay ku leeyihiin gobolkaasi marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga ah magaalada minneabolis oo loogu naanayso muqdisho yarayna waxa ay tusaale u noqonaysaa xilalka dadka soomaalida ah ay u tartamayaan oo ay kusoo wada haddaba maxay ka dhigan tahay guusha ilhaan cumar ee aqalka koongareeska ay ugu sii socoto iyo sidoo kaleeta xubnaha kaleeta ee soomaalida ah ee baratamay qaarkoodna guulaystay jabriil afyare waa mid ka mid a dadka u ololeeya bulshada soomaalida ah ee gobolka minnesota wallaahi taas waxay ugu wacan tahay dadaal badan ay ay bulshada soomaaliyeed ay muujiyeen iyo runtii annagoo iska soo saarnay dad runtii dalkan badan wax u qaban kara wax bartay runtii gabdho iyo wiilal ba leh waa arrin aanu ku faano runtii waa gartay keliya ma ahan ilhaan cumar ee hodan xasan ayaa iyaduna kaalin muuqata oo firfircoon oo hore ka gashay markii ay u baratantay lixdan iyo laba e oo ah wakiilka golaha deegaanka xaafada waxaa la tartamay cismaan cali axmed iyo sidoo kale cumar faatax oo iyaguna ah rag soomaaliyeed waxaa isna tartamay maxamed nuur oo u baratamay isna kursigii ee banaysay ilhaan cumar oo ka mida wakiilada gobolka minnesota cabdi warsame waa guddoomiyaha xaafadda lixaad ee minneabolis wuxuu ii sheegay in doorashadan ee ahmiyad u leedahay soomaalida gobolka ayna muraayad u tahay laga dhex daawan karo waxqabadka iyo sida soomaalida wax ay uga yihiin guud ahaanba gobolka waxay uga dhigan tahay de soomaalidu waa dad bislaaday fahmay dalkan ay degan yihiin iyo muhiimadda in beeyada siyaasadeed oo lagu nool yahay laga qayb qaato oo dadku haddii aada maxay ahayd waxaa jiro maahmaaha ingiriisa oo la dhaho if you're not in the kitchen you're on the menu haddii aada kijira ku jirin waxaa tahay cuntadaa kamid tahay marka dadka inay ka qayb qaataan siyaasadda waxaa ku kaliftay nolosha lagu nool yahay iyo inaan noqono dad sharaftooda iyo karaamadooda iyo noloshooda ilaaliyo sidaa la socotid waxaa maatadeena dalkan ku nool annakii baa ku nool boqol kiiba hadda waxaa la dhihi karaa afartan shacabka soomaaliyeed oo ku nool dalka gobolka minnesota waxay ku dhasheen gobolka minnesota toban sano ilaa iyo shan iyo toban sanone dadka ku dhashay gobolka ka badnaanaya dadkii marka laga soo taga taas gobolka minnesota waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gobol aad u furfuran siyaasad ahaan dadkiisuna ay yihiin dad dun fiican oo soo dhoweyn u leh dadka soo galootiga oo qalab badan aysan ka dareemin waxaana taasi ay keentay markii horeba in gobolkaasi oo xilliyada qaarkood qabow daran uu ka jiro dalkan maraykanka marka uu barafka da-ayo ay soomaali badani u guuraan oo ay gabaadsadaan mar kale cabdi warsame oo ah guddoomiyaha xaafadda lixaad ee minneabolis ayaa waxa uu ka warramayaa waxa uu gobolkaasi ka dhigan yahay minnesota walaal sidaa la socotid waxa weeye gobolka ugu soomaalida badan dalka maraykanka haddana waxaa la dhihi karaa qaarada north americada waxaa degan qiyaas ilaa iyo boqol kun oo shacab oo ku abtirsada magaca soomaaliyeed qowmiyad xoog leh siyaasadda shantii sano lasoo dhaafay ilaa lixdii sano kaalin weyn ka qaadatay dhaqaalahana ah dad kor usii kacayo waxbarashadana ka kaalin weyn ka deesho marka soomaalidu waxa weeye qowmiyadaha haddeer ugu firfircoon dadka midabka madow gaar ahaan gobolka minnesota iyo ilhaan cumar oo kusii socota sida saadaashu ay tahay aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka marka laga eego gobolka iyo xisbiga dimuqraadiga oo kula taageero xoogan deegaanka ay ka tartamayso waxa ay noqonaysaa haddii ay dhowowdo haweenaydii ugu horreysay ee soomaali ah muslim ah oo soo galooti ah oo gobolkaasi ka soo gasha aqalka koongareeska islamarkaasina ka mid noqota sharci dejiyaasha maraykanka arrinkaasi oo aanan weli horay u dhicin laakiinse iyadu ay bilow u noqon doonto aad iyo aad ba mahadsantahay saare cabdi axmed oona la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay guushii ay saddex soomaaliya ka soo hooyeen doorashooyin horudhaca oo ka dhacay gobolka minnesota